xildoonayaasha ayaa bilaabay kasbashada codbixiyaasha waxayna dadaal badan ku bixinayaan la kulanka beelaha degadeegaankaay ka tartamayaan shacabka oo lagu dhaliila inay qabiil wax ku doortaan ayaa hadda u muuqda inay ku dagmeen durbaankii qabiilka nin waxqabad eh oo inuu wax noo qabta eh dadka iyo dalkaba umbaan u baahannahay ma ogiye qabiil uma baahnin qabiil wax la dhaho aan u baahannahay ma jiro ma rabno nin markii meel la geeyo hebelow habelow iyo qoys hoose iyo wax sidaas ka shaqeeya ma doonayno hadda ninka hadda ninka shantan ku jirabo nin heeb ahaan noogu xig way waxaa naga qabsadane nin walba wuu arkaa horta qabiil inuu wax taraynin taasaa ku tusi siyaasiyiinta ayaa lagu baaqi inaysan shacabka kala dilin dadkii colaad iyo cuqdad la kala dhigahaya walaalaha weligood wada degnaa cid cid dhulka qaadanaysa meeshan ma jirto dhulkiina waa la wada leeyahayba soo maaha waaba naga badanya annagi baa baahan oo beeri iyo dhulka iska bannaay u baahan soo maaha siyaasaddaas qaabkaas wax lagu raadinayo ka digtoonaa hogaamiyaasha dhaqanka ayaa ku mashquulsan kala saarista musharaxiinta maanta waxaan qaadnay inuu muxuushmuha noo noqdo arrinkiisa iyo taladiisana na deeqday midnimo inuu naga dhigina aan rajaynayno waa ina dhisaynaa waa ina dhisaynaa waxaa kaloo jirtaa ninkii alla u qoro umbaa soo geli aad u fiirsada beenta way xun tahay waa khiyaana ninkii inaan meesha geysanaan rabnaa baarlamaanka aan geysano oo noo adeego inaad adi noo keentoon annagana kula qaadna annaga kamaba dhigayno inaan kula doonaynay baan ayaan qabnaa wiilku waan qaadnay waan qaadnay waan ku jirin laqdabo waan ku jirin laqdabo laqdabo ninka geedkan ku imaadow aday ku taala dhankooda musharaxiinta ayaa la sheegay inay sameeyaan ballanqaadyo badan sida iyagoo ka fiicnaan doona kuwii xilka sii hayay balse xaaladdu mar kasta sidii la rabay ma noqoto
walaalow waan ku dhisaynaa laakiin wax beenta bahasha beenta yidhaha way xun tahay kuraa saa ku hesho raad intaa tiraa been dadka u shideen waxaad qaban karin ma qaban karin waxaad qaban karin walaalow ma qaban kari horaa lagu caana beele wiilka telefoonka hadduu laga qabanaynin hadduun laga qabanaynin telefoonka hadduu laga qabanaynin ilaahi baa qore wiilka telefoonka hadduu laga qabanaynin iyo la daalayna walaal baan halla daa shacabka dhankooda waxay u muuqdaan kuwo bislaaday oo sidii hore ka foojigan
walaalahan ee marka hore siyaasadda soo galaan way baahan yihiin intanay u imaanayeen walaalow bay dhahan gacmaha u hoorsanayeen waa la qaadi siday rabaan baa loo yeeli hadda meesha maxaa iga muuqata telefoon baa laga wada calacalay wax iga qaban male nin telefoon kaa qabta waa ninkuu qadariyey ma ogi ma mugafayaal kalaa ilaah minta dhexda ooga baxahayaan oo ma ayakaa ilaah maganti baa tahaye dembiga ula jirin ma ogi intii soo gelaysay ean kuuru u riday fadhigaa aan fadhiya nin iga qaada waan waarto nin lagu qabana gaari waa loo gaday warwaraadow waxaan kaa codsan waa koowe dhulka iga qaad waa mid labaad naafadoo dhan way kuu ducayn haa waa haddii ana soo gelay hadda kale deen kuma lihani
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab